alxamdu لlaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama wbaarak calى nabiyina muxamed wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اnaadimu raximah اllahu tacaala laa tusaawi ladaة اlxukmi bima daaqahu اlmaru id اlmarءu اncazl faاlwilaayaat wain taabat liman daaqaha faالsumu fi daka اlcasl naصbu اlmanصibi awha jasadii wcanaa'i can mudaaraati الsufal wuxuu sheekhu leey raximah اllahu tacaala laa tusaawii oo ma dhigantoo lama sina ladat اlxukmi xukumka macaankiisa bimaa daaqahu اlmaru qofku waxa uu dhedhamiye ooma dhigmayso id ilmaru incazal marka qofku uu casilmo oo xukumka laga qaado yani dhibkaa uu dhedhaminayo ooma dhigmayso wuxuu ka soo warramayey sheekhu raximah اllahu tacaala in xilli qabto oo qofkii markaasi uu qaadi noqdo oo xil loo dhiibo arinkaasi inuusan arin fiican ahayn adilo badanna ay tilmaantay yani dhibka lagala kulmayo adduuni aakharaba marka wuxuu tilmaamay inta aad xilka haysid haddii aad la kulanto xoogaa macaan adduunye ah marka lagaa qaado ayaa markaasi macaankii dhib yani ka badan baad la kulmaysaa oo qofki wuxuu dareemayaa dhibaato aad u tiro badan ayuu dareemayaa marka xilkii uu hayey iyo xukumkii laga qaado waayo qof u bartay inuu asagu wax kala xukumo in amarkiisa la qaato isagu inuu taliyo haddii wixii inta laga qaado asagu markaasi uu maca naas noqdo culays aad u tiro badan buu dareemayaa laakiin marka horeba hadduusan gelin oo markaas uusan qaban xukunba yani waxaa weeyaan dadkaasuu la mid yahay laa tusaawii ooma dhigmayso ladat اlxukmi xukumka macaankiisa bimaa shay ooma dhigmayso daaqahu اlmaru qofku u dhadhamiyo ida almaru ncazal yan waxaa weyaan qof markuu casilmo dhibaatada soo gaaraysa lama sina yan macaankii uu dareemay ama uu dhadhamiyey intuu xilka hayey faاlwilaayaatu wain طaabat liman daaqaha faالsumu fi daka اlcasl falwilaayaatu wilaayaatku iyo xilalku wain taabat haba macaanaato liman daaqaha qof ka dhadhamiya ha u macaanaato fasumu laakiin waa sun fasumu sun ayaa fii daka alcasali malabkaa ku sugan wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah اllah yani xilku ha macaanaado qof ka dhadhamiya ha u macaanaado laakiin waa macaan iyo markaasi malab ay sun ku dhex jirto weeyaan dhibka ka soo gaaraya aakhare marka loo eego dhib aad iyo aad u weyn ayuu qofkaasi kala kulmayaa nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam man waliya alqadaa'a faqad dubixa bigayri sikiin qofka qadaaga yani tawaliya oo qaadi noqdaa waxaa la gowracay sakiin la'aan waad dareemi kartaa neef la doonaya in la qalo ayadoo mindi ama toorey aan loo adeegsanayn dhibka neefka iyo silca uu la kulmayo waa dareemaysaa shabaha noocaasoo kale ah ayuu markaasi u sameeyey sheikhu raximah اllah dhibkaasi lagala kulmayo nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam inakum sataxrisuuna calى اlimaara wasatakunuuna daamata yowma اlqiyaama idinku waa ku dadaalaysaan yani imaarada iyo madaxtinimada waa ku dadaalaysaan maalinta qiyaamana waxay noqonaysaa nadaamo maxaa igu watay bay noqonaysaa fanicmat اlmurdicatu wabisat اlfaatima marka la nuugayo oo qofku xilka uu hayo alla macaana wabisat اlfaatimatu yani bisad waxaa baas yeelatay nicmad waxaa nicmo yeelatay almurdicatu midda wax nuujinaysa wabisat اlfaatimatu waxaa baas lahaatay midda gurisa ilmaheedii ka jarta naaska yani wuxuu tilmaamayaa inta aad xilka ku fadhida kursiga macaan iyo marka waxaad dareemaysaa inaad nin mas-uula tahay oo xil haya oo amarkiisa la qaadanayo laakiin maalinta lagaa qaado waxaad la midta taasoo kale ilmuhu markuu naasku hooyadii jaqayo yani war ma hayo barwaaqo iyo nicmo iyo wanaag buu dareemayaa laakiin maalinta naaska hooyadii laga jaro dhib aad u tiro badan buu dareemayaa saa darteed maalmo badan buu ooyayaa isagoo raba in naaskii loo soo celiyo adduunyaduna waa sidaas maalin waa maalin murugo leh maalinna waa maalin farxad leh maalinba waa nooc daaru mataa maa adxakat fii yowmiha abkad hadan tabban laha min daari shaacirka wuxuu leeyahay waa daar markay kaa qosliso maalin kaa oohinaysa beri yani waa daar aad waxay u liidata tabban lahaa min daarin hoog iyo halaag ha u sugnaado daartaasi falwilaayaatu wilaayaatku iyo xilalku wain aabat haba wanaagsanaato liman daaqaha qofka dhadhamiya mid macaan oo wanaagsan haba noqoto fasumu laakiin sun ayaa fii daaka alcasali malabka ku sugan xilkaasi ha macaanaado oo naftu yani bini aadamku way jecesha nabiguna wuxuu alayhi salatu wasalaam suu qofka ugu dadaalayo xilka laakiin dhibka ka soo gaaraya siduu u wen yahay nabigu wuxuu ku shabahay laba yey oo markaasi aada u gaajaysan oo ari lagu soo daayey ari meel cidlaa ka helay arigaas siday u baabi'inayaan oo u fasahaadinayaan si ka daran ayaa qofku diintiisii u baaba'aysaa oo u lumaysaa si ka daran yani labadaa yey siday arigaas markaasi u baabi'inayaan fasumu sun ayaa fii dalika alcasl fii daka alcasl malabkaa ku sugan ciqaabta ka dambaysa aakharo waxaa markaasi waa sugaysaa dadkii ee uu jawrka iyo dulmiga uu markaa ku xukumay dadkii xaqoodii gardarrada uu ku qaatay kuwii o dhan iyagoo markaa khusamo ah oo la doodaya ayaa ilaahay hortii markaas imaanayaan markaasa wuxuu le kan waxaas igu sameeyey kanna waxaas igu sameeyey kanna waxaas igu sameeyey markaasa wuxuu tamaninayaa inuusan qaadiba noqdeen markaasuu jeclaysanaya salafkuna waa oga degi jireen cid ay arkaan ama cid ay u nasteexaynayaan way oga degi jireen markaasi xilka iyo markaa qadaaga way oga degi jireen cabdullahi bn mubaarak waa nin markaa jaliil ah waa caalim jaliil ah min asalaf nin ardaydiisa ka mida ayaa xil qabtay ismaaciil ibnu culaya la ohan jiray kiibaa marka wuxuu ka codsaday inuu u nasteexeeyo cabdullahi baa marka wuxuu u diray warqadan ama abyaadan buu u diray uu ku leeyahay ixtalta yaa jaacila alcilmi lahu baaziyan yastaatu amwaala almasaakiini ixtalta lidunya waladaatiha bixiilatin tudhibu biddiini fasirta majnuuna biha bacdama kunta dawaan lilmajaaniini ayna riwaayaatuka fima madaa can ibni cawni wabni siriini ayna riwaayaatuka fii sardiha fii tarki abwaabi الsalaatiini in qulta ukrihtu fadaa baطilu zalla ximaaru اlcilmi fi اطiini wuxuu le ya jaacila اlcilmi ninka cilmiga ka yeelay baaziyan baazi baazigaas la hoose u sugnaaday baazigu waa shimbir gorgorka iyo kuwa lamidka ah mid lamida weeye cilmigay ka ka dhigtay shimbirka baaziga la yidhaahdo oo yastaadu ku ugaaranaya amwaala almasaakiini masaakiinta xoolahooda ixtalta lidunya adduunyadii baad u xeeladaysatay iyo waladaatiha macaanyaalkeedii bixiilatin xeelad tudhibu tagsiinaysa bidiini diinti fasirta waxaad noqotay majnuunan biha mid adduunyadii ku waalan baad noqotay bacdamaa kunta markaad ahay dawaan lilmajaaniini dadka waalwaalmidda weeya waxaad noqotay adduunyadii mid ku waalan ayna riwaayaatuka fii maa madaa riwaayaadkii aad ka warin jirtay xiliyadii hore can ibni cawni wabni siriini ibni cawn iyo ibni siriin riwaayaad ka warin jirta maay xagay ku dambeeyeen ayna riwaayaatuka fii sardiha riwaayaadkii aad sardin jirtay od akhrin jirtay oo ku saabsanaa fii tarki abwaabi salaatiini madaxda in albaabadooda laga tago xadiista aad sheegi jirta meeye oo ku saabsanaa mowduucaas xadiid baa tilmaamaya nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wman dakhala abwaaba sulطaani iftatan qofka boqorada iyo madaxda guryahooda galaa waa fitnoobaa maalba intaas ugu harqiyaan qofkii ayuu diintiis isaga tegayaa man sakana albaadiyata jafaa waman itabaca asayda afal waman tatabaca abwaaba sulطaani iftatan qofka meyiga degaa iyo baadiyaha degaa jafa qofkaasi qof qalalay buu noqonaya cilmigii ayuu ka qalalaya qofka miyiga degan wacdigu waa ku yerya oo qof qalbigiisu aad u qalalan yahay weye man sakana albaadiyata jafa qofka miyiga dega waa qalalaa oo qalbigiisaa qalalaa ayib waman itabaca sayda afal qofka arinkiisa ugaar unu daba ordo oo aroorkasa sii ordaya kaasna waxaa weyaan afla ku dhacda oo dikriga ilahay alla xuskiisii u ilaawaa man tatabaca abwaaba sulطaani iftatan qofka albaabada madaxda ka daba wareegeysta marba mid u galana kaasna waa fitnoobaa oo de waxay samaynayaan intay xoolo siiyaan bay leeyihiin na ammaan anaga waxaa wey marka waxa aan sheegayno iyo waxaan doonayno oo xaaraanta noo xalaale diintiisiba markaas sida ugu ciyaaraya marka albaabada boqorada ninka ka daba laabtaa waa fitnoobaa tiibuu kala hadlaya cabdullahi mubaarak oo wuxuu le ayna riwaayaatuka fii sardiha fii tarki abwaabi salaatiini axaadiista aad sheegi jirta meeye oo ku saabsanaa in laysaga tago boqorada albaabadooda in qulta ukrihtu haada baailun haddaad tidhahdo may waa lay khasbay anigu maan doonayn waa lay khasbay haddaad tidhaahdo waa arin baail ah zalla ximaaru lcilmi fi tiini dameerkii cilmigu wuxuu ku simbiraxday dhoobadiibuu ku simbiraxday kadalika bayxaani waa sheikh marka yemani ah kitaab wuxuu leeyahay islaaxu lmujtamac abyaadbu marka soo yani marka u tilmaamay aada u qiimo badan oo nimanka madax nimanka markaa xilka haya ama qudaada ah oo xilligiisi joogay ayuu ka hadlayaa siday isku bedeleen sida markaasi ay rishwada iyo laaluushka iyo marka xaqdarrada ay ugu dhaqmayaan ayuu sawirayaa wuxuu leeyahay qudaatu zamaanina adxow lusuusan cumuuma fi lbariyati laa khusuusan abaaxuu akla amwaali اlyataama kaanahum ra'ow fii da nusuusa walow cinda ataxiyati saafaxuuna lasalluu min asaabicina alfusuusa walow amaruu biqismati alfi thawbin walow umiruu biqismati alfi thawbin lamaa acطow licuryaanin qamiisa fadacnii ya ukhayu min unaasin yabiicuu diinahum baycan rakhiisa wuxuu leeyahay qudaatu zamaanina nimankii markaasi qudaada ahaa oo maxkamadaha fadhiya xilligeennan adxow lusuusan tuug bay noqdeen bule tuug bay noqdeen cumuuman fi lbariyati waa arin caam ah khaasna maaha way jiraan kuwa markaa wanaagsan laakiin wuxuu ka hadlayaa min xayu aljumla abaaxu akla amwaal yataama waxay baneeyeen agoomaha xoolahooda in la cuno kaanahum ra'ow fiidaa nusuusa waxaabaad moodaaba inay adilo sheegaysa sidaa arkeen adilo yani markaa sheegaysa in agoonta xoolahooda la cuno inay arkeen baaad moodaa say nimankaa ugu ordayaan u cunayaan masaakiinta xoolahooda iyo agoonta xoolahooda walow cinda ataxiyati saafaxuuna haddayna salaami lahaayeen nimankaas la salluu min asaabicina alfusuusa yani fidada gacanta noogu jirta ama fargalka gacanta noogu jira bay nagala bixi lahaayeen buu le xataa xilliga haddayna salaamayaan tuugnimo meesha ka gaarin iyo dadka muslimiinta si xoolahooda u dhacayaan xataa haddayna salaamaan fargalka gacanta noogu jira way nagala bixi lahaayeen buu le walow umiruu biqismati alfi thawbin haddii la yihahdo war masaakiinta bal u qaybiya dharkaas kun maro lamaa acطow licuryaani qamiisa yani qof qaawan hal qamiis ma siinayaan fadacnii ya ukhayu min unaasin yani walaalkayga yaraayo iga daa dad yabiicuu diinahum baycan rakhiisa diinkooda si sahlan u iibinaya nimankaa iga daa ha ii sheegin marka yani inuu xilligan dambe qadaaga xumaaday oo dadka qudaada ay yihiin dad aad u liita oo markaasi meelaha dulmiga oo ugu badan oo ka dhacana ay tahay meelaha maxkamadaha ayuu markaa tilmaamaya wuxuu sheekhu leey raximah اllahu tacaala falwilaayaatu wilaayaat marka adilo fara badan iyo ashcaar fara badan iyo arrimo fara badan buu soo aroorinaya yaxya ibn cali axajuuri sheekha la yihahdo sharxiisa falwilaayaatu wilaayaatku wain taabad haban wanaagsanaato liman daaqaha qofka dhadhamiya ha u wanaagsanaato fasumu sun fii daaka alcasari malabkaasu ku sugnaaday malabkaasi yani xilka la qabanayo sun baa ku dhex jirta qofku ha macaansado lakin waxbaa ka dambeeya yani qofku wuxuu ohanaya aakhare alla maxaa ii dhiibay alla maxaa igu wati waayo dadka uu mas-uulka ka yahay asaga wax laga weydiinaya nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam yani qofka ilaahay xil uu u dhiibo qofka ilahay xil uu u dhiibo yamuutu yowma yamuutu wahuwa raaci wahuwa kaashi liraciyati oo maalinta uu dhimanayana dhimanaya asagoo ciddii uu mas-uulka ka aha khiyaameeyey ilaa xarama allahu calayhi aljanna ilahay janna qofkaas waa ka xarima qofkaas janno ma galo xaaraan bay janno ka tahay qofkaas marka dadka xilka u wada ordayana mid inuu cadaalad sameeyo doonaya qalla an yuujad wayarya mid kasta dantiisuu doonaya inuu maal helo inuu magac helo ayuu markaa u dadaalaya nasabu lmansibi mansibka iyo xilka dhibkiisii awhaa wuxuu daciifiyey jasadii jirkaygii wa canaa'ii yacni rafaadka aan ku rafaaday can mudaaraati الsafal kuwa liita inaan markaasi dhowro oon ilaaliyo ayaa awhaa jasadi jirkaygii daciifiyey wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala maadaama uu qaadi ahaan jiray sheikhu markii dambena uu isaga tegey oo naftiisa uu markaa ka fogeeyey wuxuu leeyahy xilkii aan hayey ayaa i daciifiyey waayo qofku markuu qaadi yahay maalin kasta gar buu ku jiraa maalin kasta dagaal buu ku jiraa waayo dadkan ishayoo meesha imaanaya dadkan meesha hortiisa imaanaya waa dad ishaya oo arrin xil isku haya arrimaa isku haya haddaba garsoorkoodii iyo kale xukumkoodii saan oogu jiray jirkaygii baa daciifay buu yidhi maalin kasta muran baan ku jiraa dood baan ku jiraa kuwaan u garnaqayaa arrinka noocaasa waa i daciifiyey buu yidhi wa canaa'i can mudaaraat asafal waxaa kaloo i daciifiyey dadka liita dhowriddii aan dhowrayey oo tanaasulkan u samaynayey arinkaasna waxaa weyaan mid taag daran buu iga dhigay taag daran ayuu iga dhigay nasabu lmansibi mansibka waa jagada weeye mansibka iyo jagada yacni dhibkiisii awhaa wuxuu daciifiyey jasadii jirkayga wa canaa'ii dhibaatada aan kala kulmayo can mudaaraati asafal kuwa liita ee waa dadka kuwooda liito weeyaane mudaaraadkan u samaynayo iyo markaa dhimrintaan u dhimrinayana awhaa jasadii jirkaygii ayuu markaasi daciifiyey wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala qasir اlamaala fi اdunya tafuz fadaliilu اlcaqli taqsiiru اlamal qasir اlamaala ididiilahaaga gaabi fi dunya adduunka tafuz waad liibaanaysaaye fadaliilu اlcaqli caqligu waxaa markaasi daliilkiisu yani taqsiiru اlamal yani caqliga wuxuu ku tusinayaa taqsiiru اlamali amalka in la gaabiyo halkan wuxuu ku nasteexaynaya sheikhu raximah اllahu tacaala in ididiilaha adduunyada laska yareeyo oo qofku in badan inuusan adduunyada ku fakerin waad noolaanaysaa oo cumri dheer baad helaysaa waa inuusan ku fakerin inama yaطlubuhu اlmowtu qofka geeri ay raadinayso calaa khiratin ay calaa khaflatin si lama filaan ay u raadinayso minhu xaggiisa jadiiru biاlwajal waa mid mudan cabsi waa wacdi aad u xeel dheer ayuu markaa sheekhu tilmaamaya raximah اllah wuxuu leeyahay hididiilahada gaabi adduunyada waxaa ku saabsan yani waxaa weeyaan soo gaabi hididiilahaaga ayib arrinkaana waxay tusinaysaa yani caqli wanaag bay tusinaysaa inuu caqliga caqli wanaagsan yahay haddaad markaas soo gaabiso nebiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo inagu boorinaya arrinkaas inaan soo gaabino hididiilaheenna iyo markaa hanka inagu jira oo markaasi aan ku fakerayno mustaqbal iyo nolol dambe wuxuu nebigu markaa isagoo la hadlaya cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi kun fi اdunya kaannaka hariib oo caabir sabiil waxaad ka soo qaadaa yani waxaa weeyaan adduunka waxaad ka soo qaadaa naftaada inaad tahay mid hariib ah oo meel markaa uusan u dhalan jooga mid hariib ku ah meeshaas ka soo qaad naftaada ama mid markaasi musaafira ka soo qaad yani safar baad ku jirtaa haddaad safar ku jirto hasdhigan hasdhigan diyaargarow markaas iska ahow ay laxdaa naftu markaas geeridu ku imaan kartaa saacad kastaba diyaargarow ahow nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka ibni aadamka da'diisu way weynaataa laakiin qalbigiisa laba arimood baa caruur ku noqda maxay yihiin alxirsu wa tuulu lamal xirsi iyo dadaal adduunyada uu ku dadaalayo iyo tuulu lamal inuu markaa isugu sheekaynayo inuu in badan noolaanayo qof kasta marka uu sii weynaado naftiisa waxaa ku soo badanaya yacni dadaal iyo maal jacayl iyo adduunye jacayl iyo markaasi inuu naftiisa ugu sheekaynayo weli cumriga kow ma joogtid nebigaa odhanaya yashiibu bnu aadam wa yashibu macahu khaslataan in aadan waa ciroobaa oo waa weynaadaa laba arrimoodna way ku sii yaraadaan maxay yihiin alxirsu inuu ku dadaalaya adduunyadii wa tuulu lamal iyo markaasi amalkiisa iyo didiilihiisa inuu dheeraynayo o isugu sheekaynayo wakhti dheer baad noolaan doontaa marka arrinkaa qofku waa inuu ka digtoonaadaa waxaa la doonayaa qofku inuu yani mar kastaba digtooni ku jiro nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi man akyasu nnaas dadka yaa ugu caqli badan baa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam qaala akaruhum lilmowti dikran dadka waxaa ugu caqli badan kuwa xusuusta geerida aad u badiya oo mar kastaba qalbiga ku haya أي لحظة in la qaban karo وأxsaنهم lahu اsتicdاaدا kuwa markaasi aad ugu diyaar garooba aakharadii iyo geeridii iyo wixii naftigan geeri ka dambeeyey kuwaasa ugu caqli badan ulaaئika اأkyaas kuwaasa dad caqli badan ah marka qofkaasa caaqil ah caaqil rasmi ah waa midkaa mar kastaba diyaar garow ku jira oo nafta ugu sheekeynaya talow macaawa lay qaban doonaa ma berri baa lay qaban doonaa talow ma isbuucan miyaan dhaafi doonaa mase waan joogi doonaa talow bishan miyaa nafta layga qaban doonaa haada huwa alakyas ninka caqliga badan oo fariidka ah waa midkaas weeyaan ninka shaacirka wuxuu lahaa laa tiiba lilcayshi maa daamat munaqasatan ladaatuhu bidikaari اlmowti wاlharami yacni noloshu macaan ma leh nolosha adduunye macaan ma leh maadaama qofku uu mar kasta xusuusuna- xusuusanayo mowt iyo da qofka labadaas hadduu wax kasta ka baxsado wuxuusan ka baxsanaynin geeri geeridu hadday u yarkaadiso xoogaa aysan kusoo degdeginna haram iyo markaa da baan markaa daynayn marka labadaa qof xusuusanaya nolol macaankeedii ma helayo qofkaas macaankeeda ma helayo marka nebigu alayh الsalatu asalaam hadaladiis waxaa ka mid ahaa akiruu dikra hadi min ladaat akiruu dikra hada min ladaat war midka macaanyaalka jara waa geerida war xusuustiisa badiya xusuustiisa badiya qalbigiina ha ku bato akiruu dikra hada min ladaat kuntu nahaytukum can ziyaaraةi اlqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirkum اlaakhira markii hore xilligii hore waxaan idiin diiday inaad xabaalaha soo booqataan hadda ziyaarta maxaa yeelay tudakirkum اlaakhira aakhira idin xusuusinaysaa geeri bay idin xusuusinaysaa markaad qabu xabaalaha tagto ood aragto markaa kuwii shalay aad wada joogteen awowga iyo abtiga iyo ayeyda iyo walaalka iyo aabbaha iyo hooyado halka ku wada aasan markiiba waay waxaa ku gelaya cabsi badan iyagaba haddii la dayn waayo maadaa lagu daynayaa halkaa hadday galeen maadaa halkaa markaasi ka baxsanaya abadan qofka markaa qalbigiisa waxaa gelaysa cabsi baa gelaysa godkaas madow waa kaa dambeeya nin kastoo godka ku jirana maanta cid la joogtaa ma jirto laa walad walaa waalid walaa maal dhammaan waa ka yimid godkaas wuxuu ku helayaa camalkii uu soo shaqaystay in khayra fa khayr hadduu khayr soo shaqaystayna halkaasaa marka waxaa loo furayaa jannadii albaabadeedii baa meel looga furayaa qabrigii baa loo waasicinayaa halkaasaa barwaaqo o dhan loogu keenayaa haddii uu adduunka isilaaway oo adduunyada ka daba dhacay oo ilaahay wuxuu amray isaga tegey wuxuu ka reebayna ku dhacay halkaasaa lagu cadaabaya dadka qaarkood ciqaab aad u daran bay kula kulmayaan qabriga lidaalika nebigu wuxuu inoo sharciyey calayhi salaatu salaam ilaahay inaan ka magangalno salaad kastaba in qabriga aan cadaab kula kulanno wa min cadaabi alqabri ilah waxaan kaa magangelayaa qabriga cadaabkiisa wuxuu kaloo nebigu yihi calayhi salaatu salaam haddaanan ka cabsanaynin inaad aasi weydaan haddaanan ka cabsanaynin ilaah baan weydiisan lahaa inuu idin maqashiiyo halkaa waxaa ka dhacaya yani qaylada ka yeereysa iyo ciqaabta ka dhacaysa ilaah baan weydiisan lahaa inaan inuu idin maqashiiyo laakiin waxaan ka cabsaday haddaad maqashaan inaad is-aasiba weydaan oo qofkii markii inta maanta la aaso markii qabriga saal loo geeyaba ciqaabta lagu bilaabo oo laidin maqashiiyo inaad qof dambeba soo aasi weydaan baan ka cabsaday buu nebigu yiri alayhi salatu salaam waila waa idin maqashiin lahaa ilah baan baryi lahaa inuu idin maqashiiyo marka yani arrimo aad u badan ayaa dambeeya arrimo aad u badan iyo dhibaatooyin badan ayaa markaa dambeeya nebigu wuxuu yhi alayhi salaatu wasalaam low taclamuuna maa aclam hadaad haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay la daxiktum qaliila wala bakaytum kaiiran in yar baad qosli lahaydeen in badanna waad ooyi lahaydeen laakiin wax badan ma ogdeen qasir ilaamaala aamaalka iyo didiilaha gaabi fi dunyaa adduunka tafus waad liibaanaysaa oo marka uu qofku amaashi soo gaabiyo is ihahdo caawaad dhimanaysa ama berri aad dhimanaysaa intaa yar wuu ku dadaalaya intaa yar wuu ku dadaalaya xasanulbasri iyo nin kale ayaa xabaalaha yimid nin bay soo aaseen markaasaa wuxuu yidhi ninkan hadda qabriga iyo xabaasha aan gelinay haddii hadda la soo celin lahaa muxuu samayn lahaa ilaa waxbuu soo arkay ninkaas wuxuu ninka haddii hadda lasoo saari lahaa wuxuu ku dadaali lahaa khayrka iyo wanaagga buu ku dadaali lahaa haddaba wuxuu jaaniska hadda adaa haystee hadda ka faa'idayso kaas jaaniskaas waa dhaafay hadda fursadda idin kula taaganta ka faa'idayso qasri ilaamaala aamaasha gaabi fi dunya adduunka tafus waad liibaanaysaa fataksiiru lamali didiilahoo la gaabiyo daliilulcaqli caqli qofka inuu caqli leeyahay bay tusinaysaa qofba intuu qof yani markaa hididiinihiis ka gaabinayo inuu ka caqli badan yahay bay tusinaysaa qofba qof intuu markaasi adduunyada israaciyo inuu ka caqli liito bay tusinaysaa waayo qof la sugayo oo xisaab sugayso oo qiyaamo iyo siraad ay sugayaan oo markaa jahanamo korkeeda maraya oo xisaab ay sugayso qof is-ilaawi karaa maaha inama yatlubhu lmowtu qofka geeri ay raadinayso inama yatlubhu lmowtu qofka geeri ay raadinayso calaa khiratin weliba si kada ah laguma sheegayo goorta nafta lagaa qaadaya cid kuu sheegaysaa ma jirto saacadda kugu soo wajahan iyo laxdada hadda aad fadhido mid kastaba inaad geeriyooto waa way dhici kartaa way dhici kartaa qof lala ballamayo laleeyahay sanad kadib baa lagaa qaadayaa ama bil kadib baa lagaa qaadayaa ma jirto ay laxda qofku waxaa weeya in nafta laga qabto waxa wey markaasi waa suurtagal inama yatlubhu lmowtu qofka geeri ay raadinayso calaa khiratin ay calaa khaflatin si kadaa ay ku raadinayso jadiirun minhu xaggiisa jadiirun mid mudan weeye bilwajali cabsi inuu cabsado oo mar kasta is ihahdo talo ma hadda lagaa qaban doonaa talo macaawa lagu qaban doonaa imaam albukhaari raximah اllah waxaa ka mid ah hadaladiis inuu yihi iqtanim fi lfaraaqi fadla rukuucin facasaa an yakuuna mowtuka bakta war waxaad ka faa'idaysataa markaad firaaqada tahay rukuuc salaad ka faa'idayso facasaa an yakuuna mowtuka bakta yacni waxaa dhici karta inay noqoto geeridaadii si lama filaana inaad u dhimataa dhici karte kam saxiixin ra'ayta min hayri saqamin dahabat nafsuhu saxiixatu falta imisaad usoo joogtay mid caafimaad qaba mid caafimaad qaba imisaad usoo joogtay dahabat nafsuhu saxiixatu falta oo naftiisii caafimaadka qabtay si lama filaana ay u tagtay alla imisaad usoo joogtay badana inaad maqashay intaad maqashay hebel saaka isagoo caafimaad qabo gurigu ka baxay kuma soo laaban hebel xalay buu seexday ma soo toosin hebel shaqadii buu aaday isagoo dhexdaasiima naftu ka baxday hebel wuu safray gaarigii baa la gadoobay alla badana intaad maqashay kam saxiixin ra'ayta min hayri saqamin dahabat nafsuhu saxiixatu falta si lama filay nafta u baxda ayib wuxuu sheekhu leh raximah allahu tacaala ib wazur iban tazid xuban faman أكثر الترداد أضناه الملل خذ بحد السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل غب dheerow dadka ka fogow ayb ay اعtزل can الناas dadka ka dheerow ka fogow وزur ziyaaro غiban marmar ziyaaro تزid waxaad siyaadsanaysaa xuban jacayl faman أكثر الترداada qofka markaasi noqnoqoshada badiyaa adnaahu waxaa daaliya almalalu waxaa markaasi aciif dacfi ku rida almalalu malalka ayb iyo markaasi daalka ayaa daaliya khud waxaad qaadataa bixadi sayfi seefta afkeeda qabo watrugu qimdahu galkana iska dah wactabir waxaad tixgelisaa fadla alfataa ninka dhallinyarada fadligiisa duuna xulal laakiin dharkiisa ha eegin halkan sheekhu talooyinka uu bixinayo waxaa ka mid a yani hib wazur hibban yani booqashada ha badin booqashada ha badinin ayuu markaa tilmaamayaa hibta hore wuxuu ku tilmaamayaa yani dadka ka dheerow dadka ka dheerow hib اعtزل can الناas dhexgalka dadka yaree wazur kiban booqashadaadu ha noqoto marmar ha noqoto cidaad booqanayso ciday doonto ha noqotee booqashada ha ku badin jacayl baad siyaadsanaysaa waa xadiiث nebi maxamed laga wariyey alayhi الsalaaةu wasalaam inuu markaa yidhi yani zur kiban tasdad xuban yani hibi marmar ziyaaro jacayl baad siyaadsanaysaa yani ha badinin booqashada ha badinin oo dadkaad booqanayso mar kasta ha soo booqan mar kasta ha soo booqan marmar soo booqo ha ku badinin maxaa yeelay haddaad ku badiso waxaa dhici karta qofka dadka inay ku dhibsadaan oo ku yidhaahdaan booqashadaadu badanaa laakiin markaad muddo marka laga soo wareegaba aad muddo markay soo wareegto haddaad mar u timaado waxaa markaasi ayadoo lagu jecel yahay ayaad markaasi lagu soo dhoweynayaa dadkiina u imaanaysaa nin shaaciroo kale wuxuu ohanaya calayka biiqbaabi ziyaarati inaha ida karat kaanat ila اlhajri maslakan alam tara ana algayta yus'amu daa'ima wayuطlab biاlaydi ida huwa amsaka calayka biiqbaabi ziyaarati waxaad laasimtaa inaad ziyaarada yarayso marmarka dhigto booqashada inaha maxaa yeelay booqashadu idaa kaurad markay badato kaanad waxay ahaanaysaa maslakan ila alhajri in la kala hijroodo bay waddo u noqonaysaa oo qofka waxay markaasi imaanshaha badan oo soo noqnoqoshada badan waa la nacayaa oo mar alla marka la arko oo kiibaa soo socdaa la ohanaya waa lagu dhibsanaya alam tara ana alkayfi yusamu taara daa'iman miyaadan arkaynin roobku hadduu iska joogteeyo oo do oo do oo do oo meeshu ku bato in la naco bal nebigu wuxuu inoo jeedaya calayhi salatu slam haddii uu meeshu ku bato oo laga cabsado in ilaahay la baryo inuu roobka meel kale meel kale geeyo allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahu hareeraheenna ku shub laakiin korkeenna ha ku shubin waa marka roobku intuu bato inuu halaago laga cabsado marka roobkiiba hadduu bato waa la dhibsadaa wayulabu biاlaydi idaa huwa amsaka roobkii haddii la waayana gacmaha la taagta ilahu roobna si allahuma akisnaa baa la yidhaahdaa yani markii muddo laga joogaba waa loo baahdaa lakiin hadduu iska joogto noqdo oo habeen kasta u da'ayo oo galab kasta u da'ayo oo subax kasta u da'ayo dad maxay leeyihin ilahuna dhaafi saasoo kale yani booqashada yaree ha badin markasta markaa haddaad booqato waa lagu dhibsanayaa dadkiina markaasi waa ku karahsanayaan laakiin marmar ka dhig waa shay mashruuca booqashadu oo markaasi ajar fara badan haddii aad qofka aad booqanayso ilaahay dartii aad u booqanayso ajar aad u fara badan baad ka helaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay nin nin baa wuxuu booqday nin kale oy walaalo ahaayeen yani xagga islaamnimada oy walaalo ku ahaayeen waddadii uu sii mariyey ayaa ilahay wuxuu u dhigay malag isagoo u socda ninkii saaxiibkiis ahaa malagii ayaa markaasi wuxuu ku yihi ayna turiid xagee baad doonaysaa malagii baa ku yidhi markaasa wuxuu yii waxaan doonayaa akhan lii fii haadihi اlqarya nin walaalkay oo magaalada jooga ayaan u socdaa buu yidhi wuxuu weydiiyey wax nicmo ah iyo gallad ah oo uu kuu galay ood u celinayso miyay jirtaa abaal uu kuu galay wuxuu yihi laa hayra anii uxibuhu fi اllaah wax abaalu igu leeyahay ma jirtee ilaahay dartii baan u jeclahay buu yidhi qaala malagii wuxuu yidhi fainii rasuulu اllaahi ilayk aniga ilaah baa adiga i kaa soo diray ilaah baa isoo dirayoo adaa la i kaa soo diray ina allaha qad axabak kamaa axbabtahu fiihi ilaah baa ku jeclaaday saad ninkaa u jeclaatay maadaama ninkan aad u tegeyso wax idinka dhexeeya mansab maal nasab idinka dhexeeya usan jirin sababta oogu imaanaysa keliya ay tahay ilaahay dartii inaad u jeceshay bas abaalgud baad heshayoo abaalgudka waxaa weeye jacaylkaasi aad ilaahay dartii u jeclaatay ood u ziyaaranayso ilahay wuxuu kugu bedelay isagu inuu ku jeclaado marka fadligaa weyn iyo abaalgudkaa weyn baa lagu helaa markaad qof booqanayso u tegeyso ilaahay dartiina ay kaa tahay ujeeddo kale aysan kaa ahayn ayib marka in dadka la booqdo dadka ahlukhayrka dadka markaa wanaagsan waa shay mashruuca laakiin inaan la badin dadkii qaraabadii iyo ehelkii in la booqdo waa shay mashruuca laakiin inaan la badin iyagu markaa ciddii xaq gaara kugu leh oo kaa doonaysa inaad markaasi inaad u adeegto u khidmayso iyagoo baab gaara kuwaas sida waalidkii iyo dadkii walaalihii iyo kuwii marka iyagu yani kaa doonaya inaad markaa gacan qabato ood garab taagnaato kuwa iyagu kuma jiraan ib halkaa marka kadib markuu intaas sheegay wuxuu ku daray khud bixaddi sayfi watruk khimdahu seefta afkeeda qabo oo galka isaga tag yani wuxuu tilmaamayaa yani jihaadkii ayuu tilmaamayaa oo yani waxa weeyaan gaalada markaad la dagaalamayso oo dagaal aad ku jirto seefta afkeeda ku garac gaalada afkeeda ku garac ayb halkaasa markaasi wax dilayse ku garac gaalada ayib wuxuu kaloo tilmaamayaa oo markaa laga fahmayaa in uu leeyahay arinka aad markaa doonaysid si markaasi kartile u qabo si karti leh u qabo dacfiga iyo taagdarrada iska daa haddaad hawl qabanayso waxaad markaa si casiimo leh si go-aan leh hawsha u qabo wactabir fadla alfataa duuna alxulal ninka dhallinyarada ah waxaad ku tixgelisaa waxaa markaasi fadliga iyo wanaagga u leh labiska uu sito ha eegin labiska uu sito ha eegin qofka waxaa lagu tixgeliyaa waxa uu yahay labis iyo dhar toona qiimo weyn markaasi ma keensanaya qofku waxa uu yahay ayaa lagu qiimeeyaa laakiin uu dhar liito sito iyo dhar qaaliya inuu sito waxaas qiimo maleh qofku wuxuu isagu yahay waxa markaasi u galo ayaa qofka lagu qiimeeya ib maqnow dadka ka dheerow wazur ziyaaro hibban marmar ziyaaro tasid waxaad ziyaasanaysaa ood kororsanaysaa xubban jacayl baad markaa kororsanaysaa waxaad ka dhigtaa markaasi marmar ka dhig booqashadaada iyo ziyaaradaada markaa marmar ka dhig faman akara qofka badiya atardaada noqnoqodka adnaahu waxaa daaliya ay atcabahu almalalu daal ayaa daaliya khud bixadi sayf watruk khimdahu wuxuu ohanayaa yani shaarixu khud bixadi sayf watruk khimdahu idrib alcaduwa bixadi sayf cadowga waxaad ku garaacdaa seefta afkeeda watruk darbahu bikimdih galka ha ku garaacin liana anasra maqruunu bixadihi duuna khimdihi yacni guushu waxay ku lamaanta inaad gaal ka guulaysato inaad markaas seefta afkeeda ku garaacdo oodan galka ku garaacin wuxuu yii hada maxmuulu calaa maa ida kaana alcaduwu saa'ilan calaa nafsik waxaa lagu xambaarayaa markuu cadowgu yahay mid adiga markaasi ku soo weeraray ama maalkaaga soo weeraray faida lam yumkin radduhu ila bisayf cadowga markaad isaga celin karin seef mooyaane fakhudhu bixaddihi duuna khimdihi waxaad qaa seefta afkeeda ku garaac galka laakin iska dah walaa ima calayka laa fi dunya walaa fi alaakhira dembina kaama soo gaaray addunya aakharo kadib wuxuu yaxtamilu an yuraada bihi alkaafiru alxarbiyu in loo jeedo midka seefta lala dhacayo gaalka xarbigana way dhici kartaa fayakuunu fii kalaamihi targiibu fi aljihaadi waalghaswi aladii huwa fardu kifaaya cala almuslimiin marka waxay noqonaysaa inuu dhiiri gelinayo sheekhu jihaadkii iyo markaa duulaankii kaasoo markaa muslimiinta fardu kifaaya ah oo qaarkood hadday u sameeyaan kuwa kale uu ka dhacayo khud bixadi sayfi seefta afkeeda qaado oo marka gaal ku garaac watruku kimdahu ama cadowgii ku soo weeraray isaga celi watruku kimdahu galka iska da galka waba kaama celinaye wactabir waxaad tixgelisaa fadla alfataa ninka dhallinyarada ah fadligiisa iyo qiimihiisa tixgeli duuna alxulal yani waxaa dharka uu sito ha tixgelinin dayib dharka uu sito waxba ha eegine wuxuu markaa qofkaasi yahay eeg ninka shaacirka wuxuu yidhi tara arajula naxiifa fatasdariihi wfii awaabihi asadu hasuuru wayucjibuka ariiru fatabtaliihi fayukhlifu danaka arajulu ariiru tara waxaad arkaysaa arajula nin anaxiifa caata ah fatasdariihi markaasaad xaqiraysaa nin caatad arkaysa markaasaad xaqiraysaa wa fii ahwaabihi waxaa ku jira dharkiisa asadu libaax hasuurun dilaaah wayucjibuka ariiru ninka muuqaalka qurxoon baa ku cajab gelinaya fatabtalihi markaasaad imtixaamaysaa fayukhlifu rajulu ariiru ninkii qurxoonaa wuxuu markaasi yani ka dabamaraya danaka malahaaga malahaaga siduu ahaa si aan ahayn buu noqonaya yani wuxuu leeyahay waxaad dhici karta nin caata inaad aragto oo markaas saa u eegto aad xaqirto tirado kan waxba maaha laakiin markaad si fiican arrinkiisa ugu fiirsato ood markaasi mucaamalo ina dhex marto waxaad ogaanaysa inuu libaax yahay nin rageed inuu yahay baad ogaanaysaa ayib waxaad arkaysaa mid qurux badan oo mandar iyo muuqaal qurxoon leh baad arkaysaa kadibna markaad usii fiirsato oo tacaamul iyo markaa la dhaqan odin dhex maro waxaad ogaanaysaa inuu yahay kii aad moodaysa midaan ahayn baa kaga soo baxaya marka wuxuu kuu tilmaamayaa muuqaalka sare iyo baatinka hoose yani waxaa weyaan waxaa dhici karta inay iskhilaafaan oo markaad daahirka qofka eegto in wax kaga muuqdaa laakiin markaad isdhex gashaan wax kale inay kaga soo baxaan ma dhici karta marka muuqaalka sare dadka ha ku qiimaynini qofku wuxa uu yahay ku qiime markaad imtixaanto markaad isdhex gashaan markaad ogaato xaalkiisa markaas qiime laakiin muuqaal sare ha ku qiimaynin marka yani waa midda marka uu leeyahay wactabir fadla alfataa ninka dhallinyarada wanaaggiisa tixgeli duuna alxulali dharka uu sito ha tixgelin dhar jeexjeexan hadduu sito laakiin nin markaasi wanaagsan oo qiimo badan uu yahay ninkaa markaa tixgelintiisa sii markiisa waxba ha eegin cataa ibn abi rabax wuxuu ahaa imaam ee weyn buu ahaa waxay yidhaahdaan nin wuxuu ahaa ee markaasi ay ku sugan yihiin intaasoo iin ayaa ku sugnayd ilaa lix ceebood bay tiriyaan saasuu ahaa oo caynkan u ahaa oo caynkan u ahaa oo caynkan u ahaa qof kastoo arkaa wuxuu is odhanaya addoonkani muxuu yahay haddana waxaa markaasi boqoradii xilligaa jiray gurigiisay ugu imaan jireen ixtiraamay ixtiraamayaan ixtiraamay ixtiraamayaan cilmigiisa iyo qadarkiisa iyo sharaftiisa guriga loogu imaan jiray dayib waxay fatwoodeen waxay oge waxaa la ogeysiiyey cidaan cataa ahaynoo fatwoon kartaa ma jirto hadda marka adugu aragto oo muuqaalkiisa aad aragto isma oranaysa kanaa cilmi iyo marka aqoon bale yani marka oran maysid waxaa dhici karta naftaadu inay markaasi ay la yaabto haddana waxaa la iclaamiyey xajka cid ka fatwoon kartaa ma jirto cataa ibn abi rabax mooyaane waa ardayga cabdullahi ibn cabaas weeye marka muuqaalka sare iyo baatinku inay iskhilaafaan baa dhici karta marka baatinka iyo qofku waxa uu yahay ku tixgeli dharka uu sita iyo muuqaalka sare waxba ha ku tixgelin waxba ha eegin laa yaduru lfadla iqlaalu kama laa yaduru shamsa iطbaaqu اطafl xubuka اlawطaana cajzu ظaahiru fاqtarib talqa can اlأhli badel fabimukti اlmaai yabqa aasinan wasura اlbadri bihi اlbadru اktamal weli wuxuu sii wadaa sheekhu talooyinkii iyo nasaaixdii buu sii wadaa wuxuu leeyahay laa yaduru ma dhibo alfadla ay ahla اlfadli dadka wanaaga u saaxiibka ah iqlaalu maalyaraan ma dhibto kama laa yaduru shamsa sida markaasi qoraxdu aysan u dhibaynin iطbaaqu afal daboolidda uu daboolay afalka waa mugdiga xubuka alawطaana jacaylka aad jeceshahay wadannada cajzun waa caajis daahirun muuqda faqtarib qariib noqo talqa waxaad la kulmaysaa badelan bedel can ahli reerkaagii fabimukti ilmaai biyaha nagaadigooda ay meel ku nagaadaan yabqaa wuxuu noqonayaa biyihii aasinan kuwa isbedelay wasuura albadri dayaxa guuraha uu guuraynayo albadru dayaxii igtamala uu ku dhammaystirmay bihi markaasi socodkaas iyo guurahaas talooyinka uu bixinayo wuxuu sheekhu le raximah اllahu tacaala qofka ahlulfadliga oo qiimaha u saaxiibka ah maalyaraani dhib u geysan mayso maalyaraan dhib u geysan mayso sida qoraxduba iftiinkeeda uusan dhib ugu geysanaynin yan waxaa weeyaan mugdi yaroo daboolay mugdi yaroo daboolay ayib bimacnaa qofka waxaa lagu tixgeliyaa maalkiisa maahan waxaa lagu tixgeliyaa waa wanaaggiisa iyo markaasi ilahay agtii qiimaha uu ka leeyahay kaasaa qofka lagu tixgeliyaa laguma tixgeliyo qofkani waa faqiir ama waa qani laguma tixgeliyo maxaa yeelay faqrigu iyo qinuhu ma tusinayso jacayl ilaahay inuu qofka ilaahay jecel yahay ma tusinayso ayib waxa uu qofku yahay ilaahay agtii kaasaa qiimo markaas u yeelaya marka dadka ahlulfadliga inay ay yihiin dad fuqara ah wax dhiba u geysan mayso sida qoraxduba yani dafalku waa aakhiru saacati min saacaati nahaar waa saacadda maalinta ugu dambaysa dafal la yidhaahdaa marka qoraxdu markastoo ay sii dhowaato xagga dhicitaanka usii dhowaato midabkeedu waa isyar bedelaa marka isbedelka ay isbedeshay qoraxdu waxba kama bedel waa qorax waan qorax saasoo kale qofka markaa ahlulfadliga qiimaha leh maalyaraanba ha ku dhacdee faqiirba ha noqdee ilaahay agtii waxaa weeyaan wax nuqsaano ooma geysanayso maalyaraantaas bal waxaa dhici karta maalyaraantu inay khayrba u tahay baa dhici karta in qofku maal yar ilaahay uu siiyo inay khayr u tahay baa dhici karta nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadku aakhare markay tagaan oo la xisaabinayo dadka fuqarada iyo dadka akhniyada ah jannada waxaa ku horeynaya dadka fuqarada ah xadiid saxiixa nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam yadkhulu alfuqaraa'u aljannata qabla alakhniyaai bikhamsi miati caam dadka fuqarada ah oo markaas danyarta ah jannada waxay gelayaan kuwa maalqabeenka ah ka hor shan boqoloo sano shan boqoloo sano markuu nicmadaa saa u daaqo ayaa waxaa la soo daynaya kuwii marka akhniyada ahaa sababtu maxay tahay qofkan faqiirka maal badanoo laga xisaabiyo meesha ooma yaallo xisaabtiisu xisaab kaban ba iska noqonaysaa baynamaa dadka akhniyada ah xisaabtooda aad u badan tahay waayo nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka in la weydiinayo maalka soo gala wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fii ma anfaqa maalkana xaggee kaa soo galay waa su'aal shilin kastoo ku soo gala xaggee kaa soo galay xaggeed ku bixisay baa lagu weydiinayaa xisaabaad u dheer weeye nabiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man nuuqisha alxisaabi cudib qofka xisaabta lala lafaguro oo si fiican loola xisaabtamo qofkaasi waa la cadaabay haddii shiri kasta lagu weydiyo xagee kaa soo galay xaggeed ku bixisay dee xisaabta waa kugu adkaanaysaa ilaa maalintii aad waxaa markaasi maalku soo galay ilaa maalinta kugu dambaysa ayaa lagu weydiinaya maalka xagee kaa soo gal xageed ku bixisay miyaad ogtahay marka meeshuu kaa soo galay iyo meeshaad ku bixisay miyaad ogtahay ma ogid marka xisaabta qofkaas xisaabtiisu xisaab adag baa u taalla baynamaa qofkan faqiirka waxa weye waxa soo galay wuu iska kooban yahay xisaabtiisu waa iska yaraanaysaa marka dadka fuqarada jannada ayaa kaga horeynaya kuwa akniyada shan boqol oo sana kaga horeynaya saasoo kale marka xadiiskaasoo kale marka la eego qofku inuu faqiir noqdaba u fiicanba inuu qani noqdo inuu faqiir noqdo ayaaba u fiicanba ayib marka wuxuu sheekhu tilmaamaya raximah allahu tacaala maalyari dhib u geysan mayso qofka ahlulfadliga ah sida qoraxduba waxaa markaasi marka ay dhicitaanka usii dhowaato dhicitaanka ay u dhowaatay uusan dhib u geysanayn intaa markuu sheegay kadib wuxuu tilmaamay jacaylka aad jeceshahay dhulkaaga odlada meelna ooga bixi mayo halkaa meelna uma dhaafayo waa caji waa taag daro weliba muuqata wuxuu ku leeyahay hariib noqo oo safar waxaad la kulmaysaa kuwa bedel kaaga noqdo ahalkaagii baad la kulmaysaa wuxuu boorinaya sheekh wax loo yaqaan rixla maadaama sheekh uu talooyin bixinayo wuxuu boorinayaa in cilmiga loo rixlaysto oo loo safro oo la doonto waxayna ahayd sife la yaqaan bay ahayd sife la yaqaan bay ahayd yani salafka ridwanullah calayhim in badanoo ka mid ah way rixlaysteen ambiyadii baa safarta oo rixlaysatay nabiyullaahi muuse calayhi salaam wuu rixlaystay oo khadir oo majmaculbaxrayn jooga ayuu aaday markaasuu cilmi u doontay ayib saxaabadii way rixlaysteen saxaabigii la ohan jiray jaabir ibn cabdillahi ibn camar ibn xaraam alansaari wuxuu ka soo rixlaystay magaalada madiina wuxuuna u soo rixlaystay oo soo aaday saxaabi kaloo cabdullahi ibnu unays la yidhaahdo oo shaam jooga jaabir wuxuu ka soo rixlaystay magaalada madiina wuxuuna u soo rixlaystay shaam madiine iyo shaamna aad bay u kala fog yihiin awr buu soo iibsaday muddo bil ah ayuu soo socday shahar kaamil wuxuuna u soo rixlaystay xadiid waaxid ah oo lagu yidhi ninkaasaa haya ragga maanta nool ninkaasaa haya ayuu markaas inuu ka soo qaato u soo aaday bil dhan buu soo lugeynayay jaabir oo markaa awrkaa soo saarnaa cabdullahi ibnu unays buu ugu yimid shaam xadiidkii buu ka qaatay markuu ka qaatayna markiiba ma istaagine dib buu u soo laabtay bil buu haddana soo socday xadiid waaxid ayay markaa bil ugu safri jireen cutba ibnuxaaris magaalada maku ka yimid madiinuu soo aaday fii masalati waaxida hal masalo isagoo doonaya ayuu usoo safray marka salafku ridwanullah calayhim way rixlaysan jireen sheekh loo yaqaan alkhaiib albaqdaadi kitaab buu ka qor uu ku magacaabay alrixla ilaa alab alxadiid in loo safro loo rixlaysto dalabka xadiidka marka wax la yaqaanay ayay ahayd oo markaa dad badan ayaa markaa safray imaam axmed raximah allahu tacaala intuu halkaasi ciraaq ka yimid ayaa wuxuu usoo rixlaystay yeman asagoo markaa doonaya inuu la kulmo waxaa weyaan markaasi cabdullah cabdirazaaq asancaani sheekhi la ohan jiray laabudda min sancaa wain taala safar buu yihi sancaa waa inaan mar tagaa socodku habay gu dheeraadeen laabudda min sancaa wain taala safar marka rixladaas way geli jireen ayagoo markaasi cilmi doonaya way samayn jireen markaa taraajinta ragga akhrisana yani aad baa markaasi aad u arkaysa ayagoo iyagoo laleeyahay meel heblu tegi meel heblu tegi meel heblu tegi meel heblu tegi meel heblu tegi kullu haadaa wuxuu doonayaa inuu cilmi markaasi soo qaato marka inaad meel ku dheganaato ma ahan buu leehay laakiin waxaa shardi ah beledka aad joogtid culimmadii joogtid inaad cilmiga ka qaadato markaad ka qaadato is tirado maanta waxba kaama maqnaa ee inaad markaa meel kaloo isleed cilmi baad ka helaysaa marka inaad aado waa shay marka la yaqaano wey kadib tusaaluu keenay sheekhu oo wuxuu yidhi biyuhu hadday meel isaga jiraan halka aysan dhinacan u dhaafin way isbedelaan biyihii way isbedelaan laakiin hadday biyuhu socdaan oo qulqulayaan maantaba sa u socdaan isma bedelayaan waa biyo nadiif ah saasoo kale ayuu wuxuu leeyahay haddaad meel isaga nagaato waxaa dhici karta inays wax badan kaaga kordhin laakiin markaad socoto aad safar gasho cilmiga u rixlaysato beled kasta oo aad tagtood caalim la kulantaba cilmi aadan horey uhayn baad kala kulmaysaa tusaale kaleu keeno wuxuu yidhi bishu markay bilato aad bay u yartahay idan yar bay bilata halkaa ka bilataa haddana socodka ay soconayso waxaa isku bedelaysa dayaxo weyn baa ka soo baxaya hadday halkaas ka taagnaan lahay ismay bedesheen laakiin socdaalka ay samaynayso socdaalka ay samaynayso bay isku bedesho ku kaamil noqotay macnahaas u jeedaa marka waa tusaalayaal uu kugu cadaynayo socodku inuu markaa faa'iide leeyahay inuu faa'iide leeyahay ayib imaamu shaafici waxaa laga soo wariyey inuu yidhi تغرب عن الأوطان إن كنت طالبا رباحا ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد غريب نقو وودنك أتوت غريب كنقو وكسفر وهذا العلم يوناك دونست معايا إلى سفر كفوائد باكسوغان شنأة تفرج هم همك كهي يمرغدي كهيسي إني كافة يددو واكتساب معيشة إلى نورال صوهشو waxaa dhici karta meeshii aad joogto inaad waxbaba ka weydaba nololba ka weydo haddaad meel kale aado waxaa dhici karta inaad nolol fiican ka hesho wa cilmun inaad cilmi soo hesho wa aadaabun inaad aadaab soo kasbato akhlaaq wanaagsan wa suxbatu maajidin nin wanaagsan inaad la kulanto wuxuu yihi fain qulta fi lasfaari dullun waqurbatun watashtiitu shamlin wairtikaabu shadaa'idi falilmowti khayrun lilfataa min maqaamihi bidaari hawaanin bayna duddin waxaasidin haddaad tiraahda buu yidhi safarka waxaa ku sugan dulli iyo qurbo iyo isku duubnadaadi oo kala tagta adoo markaas dhibaatooyin la kulma haddaad tiraahdo falilmowti khayrun lilfataa min maqaamihi yacni geeri baa oga fiican ninka dhallinyarada ah inuu ku nagaado bidaari hawaanin meel lagu dullaysanayo bayna didin waxaasidi mid xasdaya iyo mid markaasi did ku ah inuu ku nagaado inuu markaasi safro ayaa markaa u fiican buu leh ayib wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala laa yaduru ma dhibayso alfadla ay ahla alfadli kuwa fadliga u saaxiibkaa iqlaalun maalyaraani dhib u geysan mayso bal inay wanaag u tahay baa dhici karta kamaa laa yaduru sida uusan u dhibaynin ashamsa qoraxda iطbaaqu طafal daboolka uu daboolay طafalka wa aakhiru nahaar maalinta aakhirkeeda daboolka uu daboolay qoraxdii dhiba uma geysanayo xubuka alawطaana jacaylka aad wadamada jeceshahay cajzun waa taagdaro daahirun muuqata fakhtarib qariib noqo talqa waxaad la kulmaysaa badel ay badelan badel can ahli ahlki reerkaaga waxaa dhici karta kuwa kaagaba roomba inaad la kulanto waa dhici karta fabimukti ilmaai biyaha nagaadigooda ay meel ku nagaadaan sababkooda yabqaa biyihii waxay ku baaqi noqonayaan aasinan kuwa isbedelay yabqa almaau aasinan bimuktihi ama yabqaa aasinan yabqa wuu baaqi noqonaya almaau biyihii aasinan mid isbedelay buu ku baaqi noqonaya bimuksin bisababi muksin nagaadiga uu meel ku nagaaday wa sura badri socodka uu dayixu soconayo hadda badri wuxuu ujeedaa xidigta markay dhalato ama bishu markay dhalato bishay ujeedaa markay dhalanayso wa sura albadri bisha socodkeedu albadru badrigii ama dayixii igtamala waa ku dhammaystirmay ama albadru bishii igtamalat way dhammaystirantay bihi bisuraaha socodkeeday ku dhammaystirantay yani socodka ay soconayso yani bishu markay dhalato meel ma istaagaysa way soconaysaa socodka ay soconayso marka dambe waxay noqonaysaa xidig weyn ama dayax weyn ayuu markaa noqonaya wuxuu sheekhu yii raximah اllahu tacaala ayuha alcaa'ibu qowlii caabiثan ina طiiba اlwardi muؤdin biاljucal caddi can ashumi lafظii waاstatir لا يصيiبنka سhم من ثcل لا يغuرنka liin من فتاa إنa للحayاaة liina يucتزل أيuهa الcاaئبu kaagan ceebaynaya qowlii oraahdayda ninka ceebaynayo caabiثan xaaluy mid ciyaaraya ciyaar ciyaar ninka hadalkayga iska ceebaynayo إنa طiiba الwardi wardiga iyo ubaxa kiisa udgoon muؤdin wuxuu dhibaa biاljucali bahalka jucalka la yihahdo jucalku xaar walwaal waa midka la yidhaahdo weeye ayib udgoonku bahalka jucalka la waa dhibaa caddi ka leexo can ashumi lafdii lafdigayga iyo oraahdayda leebkeeda oo wastatir isqari laa yusiibanaka yuusan kugu dhicin sahmun leeb leebkaasoo min hucalin yani nin reer hucala xaggiisa ka yimid laa yaquranaka yuusan yuusan ku dagin liinun jacay ee jileec oo min fatan nin dhallinyaraa xaggiisa ka ahaaday ina lilxayaati waxaa u sugnaaday yani markaa abeesooyinka liinan jileec yuctazalu laga dheeraado wuxuu sii wadaa sheekhu talooyinkiisii iyo nasaaixtii nasaaixdii ayuu sii wadaa hadda wuxuu bilaabay marka inuu u digo nimanka wax ka sheegaya hadalkiisa xikamkaas iyo durarkaas uu sheekhu sardinayo oo inoo tirinayo oo marba nasteexo iyo talo u ina siinayo dad baa markaa ceebaynaya oo wax ka sheegaya oo dhaleecaynaya kuwaasuu la hadlaya marka oo wuxuu leeyahay yani ninka xikamka aan sheegayo iyo talooyinka aan bixinayo iyo waanooyinka aan sheegayo qofka wax ka sheegaya oo caayaya oo aflagaadaynaya tusaalihiisu wuxuu la mid yahay bahalka jucalka la jucal jucal xarulwaa waa la garanaya soo maha kaasuu la mid yahay bahalkaasi yani haddii cadar iyo udgoon haddii markaa loo geeyo waa bakhtinayaaba ama uu dhibsanaya xumaanta iyo urta aan fiicnayn ayuu asagoo ku raaxaysanaya marka wuxuu ka tilmaamaya dad waxaa jira xumaan mooyaane sabab aan aqoon baa jira marka kuwa xikamka iyo talooyinka aan bixinayo dhibsanaya oo wax ka sheegaya kaasay la mid yihiin wanaagga bay dhibsanayaan soo ma waxay la mid yihiin bahalka jucalka le ayay la mid yihiin tusaale ahaan waa dad aad u lito weeyaan waxay ahayd nasteexada waa la qaataa waa lagu camal falaa qofka kuu sheegana waxa la dhaha jazaaka allahu khayran nabigu wuxuu yihi calayhi salatu salaam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh qofka wanaag kuu sameeya waa loo abaalgudaa fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu haddiidan helin waxaad markaas ugu abaalgudaanna u duceeya jazaaka allahu khayran dhah jazaaka allahu khayran dhah marka waxay ahayd talooyin iyo nasaaix maadaama lagu siiyey inaad markaas ciddii kuu nasteexaysay inaad markaas jazaaka allahu khayran aad tiraahdo may ahayn inaad markaa ceebayso hadalkiisa inaad wax ka sheegta may ahayn marka tusaalahaaga wuxuu la mid yahay ninka saa yeelayow arinkaaga wuxuu la mid yahay ninkaasi xayawaanka jucalka le ayaad la mid tahay wey kadib sheekhu waa hanjabaya wuxuu leeyahay iska ilaali can ashumi lafdii lafdigayga iyo markaa hadaladayda leebkooda iska ilaali yayse kugu dhicin iskana qari yani leeb yuusan kugu dhicin yani hadalkiisa wuxuu ka dhigaya kaanahu leeb inuu yahay oo kale ayuu markaa ku tilmaamaya leebkaasoo ka yimid min hucal hucalku waa qabiilo carabta ka mid ah caanna waxay ku hayan agga shiishka oo waxa ay markaa shiishaan markiiba way la heli jireen marka wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay hadalkii waxba ha ka sheegin iskana ilaali inaad wax ka sheegto waayo haddaad wax ka sheegto adaa ku dhibaatoobaya dhib baa kaa soo gaaraya ayib waxaa dhici karta qofku inuu qof hadalkiisa wax ka sheego sababta wax ooga sheegayna ay tahay inuu fahmi waayaba hadalkaas faham xumo ku dhacday inuu wax ooga sheego ninka shaacirka wuxuu yidhi wa kam min caa'ibin qowla saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi badanaa mid hadal qof hadalkiisa ceeb wax ka sheegayo ceebaynaya dhibaatada haystana waxaa weeye fahamkiisaa xun qofkan hadalkiisa ma fahmayaba idan faham xumadaasa waxay ku keentay inuu qofka hadalkiisa wax ka sheego ayib marka caddi can ashumi lafdii lafdigayga iyo hadalkayga leebkiisa ka dheerow oo ka leexo waa caddi ay min atacdiyati bimacna mujaanaba waa ka dheerow weye iska asturo isqari leebkaasi yuusan kugu dhicin oo markaasi yuusan ku asiibin kadib wuxuu sheegay laa yaguranaka linun min fata ha ku kadsoomin nin dhallinyaraa dabacsanaantiisa maxaa yeele abeesaduba jileec bay leedahay haddana waa laga dheeraadaa yani wuxuu leeyahay anigu aan dabacsanaado nin jilicsan aan ahaado nin akhlaaq wanaagsan aan ahaado laakiin haddana haddii layga xanaajiyo waxaa way marka abeesadaasaan la mid ahay buu leeyahy abeesadaas ayaan la mid ahay ayuu markaa leeyahay ayib marka isagaa isku jeeda oo inaad idaciifsato ood wax iga sheegto oo hadalkayga aad ceebayso iska jir buu le arrinkaas arrinkaa ku dhiiran dhib inuu kaasoo gaaraa dhici karta arrinkaasu tilmaamaya ayuha alcaa'ibu kan ceebaynaya qowli hadalkayga caabian xaaliyo mid ciyaaraya ciyaar ciyaar ninka hadalkayga iska ceebayn wax ka sheegayow ina iiba alwardi wardiga iyo ubaxa udgoonkiisu mudin wuxuu dhibaa biljucali xaarwalwaalka waa dhibaa marka haddaad hadalkayga ceebayso anugu weliba wanaag kuu sheegaya kaasaad laad mid tahay weeye caddi ka leexo can ashumi lafdii lafdigayga leebkiisa ka leexo oo wastatir isqari laa yusiibanaka yuusan kugu dhicin sahmun leeb oo min ucal yani rajula min ucal yani ka yimid leebkani wuxuu ka yimid nin reer ucal ah reer ucalna waxaa lagu yaqaana leebka inaysan markaa qofka ay ku ridaan inaysan la waayin baa lagu yaqaana marka leebkaygu isu kugu dhicin buu leehay laa yaquranaka yuusan ku dagin liinun jileec oo min fatan nin dhalinyaro xaggiisa ka ahaaday dabacsana haddaad ku aragto nin dhalinyaro ah waxaa weeye ha ku dagmin waxaa dhici karta inay wax ka hooseeyaan ina lilxayaati abeesooyinka waxaa u sugnaaday liinan jileec baa u sugnaaday jileecaasoo yuctazalu laga dheeraado oo yani abeesadu xagga sare waa ka jilecsan tahay haddana dee waa sun iyo marka haddaad u dhowaato inay kudusha halis ah inay kudusha ayaa halis ah marka waxaa dhici karta inaad dadka wax ka sheegto hadalkooda oo dadka ceebayso asbaabta keensata qofku inuu qof hadalkiisa wax ka sheegana waxaa ka mid a faham xun inuu qofkaasi fahamkiisa uu liito ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah qofkan inuu doonaya inuu kusoo caanbaxaba inuu kusoo caanbaxuu doonayaa oo dad baa waxay sameeyaan dad baa waxay sameeyaan qof buu hadalkiisa wax ka sheegayaa uu caayayaa sababtu waxa way wuxuu doonayaa in la yidhahdo ninkii hebel ahaa ninkii hebelaa wax ka sheegay nink hebelaabuu waxa markaasi ka daba tegey oo hadalkiisi marka waxa weya naqdiyey ayuu doonaya inuu kusoo caanbaxuu doonaya carabtu waxay yidhahdaan bul bi'ra zamzama tashtahir ceelka zamzam ku kaadi waad caan baxaysaa adoon cidi ku aqoon bal ceelka zamzam ku kaadi waa lagu baranayaa yacni markaad doonta inaad soo caanbaxdo waa inaad wax aad ku soo caanbaxdo waa inaad samaysaa oo ninaan la aqoon hadduu ceelka zamzam ku kaajo maxaa la odhanayaa war nink nin hebel la yidhaahdo ayaa maanta ku kaaja ceelka zamzam ayib ninkaas waa kee waa la raadinaya nink in la aqoonsado ninkaas waa ninkaa hebel wey hebel wey halkaasu jooga waa caynka waa nacaynka marka qof markuu doonay inuu soo caanbaxo ayaa wuxuu sameeyaa wuxuu ku soo caanbaxo haddaba marka waxaa dhici karta kuwo aan ayagu dadka agtooda qiimoba lahayn inay ibnulwardi isku taagaan oo hadalkiisa iyo talooyinkiisa wax ka sheegaan ayagoo doonay inay kusoo caanbaxaan oo la yidhaahdo war nin baa soo baxay sheekhi ibnulwardi la odhan jiray wax ka sheegaya inuu kusoo caanbaxuu doonayaa marka arrinka nocaas iska ilaali buu leehy culimaduna waxay yidhahdaan xubu الظuhuuri qasamu الظuhuur inuu qofku jeclaysto inuu soo caanbaxo waa dhabarjab weeye dhabarjab weeyaan bishri ibnxaaris alxaafi waxaa laga soo wariyey inuu yidhi mataqa allaha man axaba الshuhra ilahay kama cabsan qofka doonaya inuu soo caanbaxo ninka caanbax raadina ilahay kama cabsan ee arkaaya e maqlaya qofka arrinkiisu uu yahay qof ilahay ka cabsanaya maaha oo markuu wax sheegayo in markaasi la sheeg sheego hadalkiisa ninka hebela wuxuu ku hadlay miyaad maqashay ninka hebela saasuu ku hadlay saasuu doonaya afcaasha uu samaynayo afcaal noocaasa marka arrimaha noocaasa iska ilaali marka dad baa saa u yeelaya oo dad kale waxay saa marka hadalkooda oga daba tegayan waxay oga sheegayaan inay kusoo canbaxaan waxaa ka mid a asbaabta keensanaysa inuu qofku qof kale hadalladiisa wax ka sheego oo aflagaadeeyo xasad uu xasdaya wuxuu arkay qofkaasoo markaa wanaag iyo khayr ku sugan oo hadalkiisa la maqlayo oo la dhegaysanayo ayuu arkay nasaaixdiisa talooyinkiisa marka xasad baa wuxuu u yeelayaa inuu qofka wax ka si aan loo dhegaysan oo markaa hadalkiisa aan loo qaadanin ayaa wuxuu le waa ina caynkan waa caynkan waa caynkan marka arrimaha noocaasa ayuu sheekhu marka ka digayaa wuxuu yidhi qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min ramadin wayunkiru alfamu طacma almaai bisaqami wuxuu leeyahay yani waxaa dhici karta afku inuu markaasi biyaha dhadhankooda biyaha dhadhankooda inuu inuu markaa biyuhu u dhadhami waayaan xanuun ku dhacay afkaas waxaa dhici karta buu leeyahay yani waxaa markaasi qad tunkiru aynu daw الshamsi min ramadin qad tunkiru اlcaynu dawءa الshamsi min ramadin ishu inay arki weydo iftiinka qoraxda maxay la arki weydey ramad bakoora ku dhacday xanuun baa ku dhacay waxaa dhici karta in markaasi biyuhu aad dhadhamin weydo biyuhu ku dhadhami waayaan xanuun afka kaga dhacay marka waxaa dhici karta nasaaixda iyo talooyinka culimmadu ay sheegayaan dadka qaarkii inay dhinac ka maraanba oo arkiba waayaanba oy u muuqato ninka ceebtiisa iyo xumaantiisa arrinkaana waa fitno iyo imtixaan dadka qaarkood marka lagu imtixaamo weye laa yaquranaka yuusan ku dagin liinun jileec jilacaasoo min fatan nin dhalinyaro xaggiisa ka ahaaday ina lilxayaati abeesooyinka waxaa u sugnaaday liinan jileec yuctazul haddana laga dheeraado ana milu lmaai sahlun saa'iqun wamataa sukhina aadaa waqatal ana kalxayzuuni ana kalkhayzuuri acbu kasruhu wahuwa liinu kayfa maa shita fatl غayra أنii fي zamani man yakun fiihi daa maali huwa اlmowla اlأjل waajibu cinda اlwarى ikraamuhu waqaliilu اmaali fiihim yustaqal wuxuu leh shekhu raximah اllah ana anigu miثlu اlmaaءi biyaan la mid ahay sahlun miduu fudud yahay baan ahay mid fudud baan ahay saa'iqun mid dhuunta marayaan ahay waa mataa sukhina marka laakiin la kululeeyo biyahaasi aadaa wuu dhibaa oo waqtala waxbuu dilaa ana kalkhayzuuri geedka khayzuurka la yidhah ayaan la mid ahay sacbun kasruhu jabintiisu geedkaasi waa adag tahay wa huwa liinun waa geed dabacsan kayfa maa shita si kastoo iyo meel kastood u doonto in fatala wuu u leexanayaa hayra anii anigu fii zamaanin baan ku suganaa xilli man yakun qofka ah fiihi wakhtigaasi man yakun qofka ah daa maalin mid maal u saaxiiba fiihi wakhtigaa dhexdiisa huwa kaasi almowlaa waa ninka sayidkaa alajalu ay alacdamu ee weyn waajibun waa mid ay waajib tahay ikraamuhu in la sharfo cinda alwaraa khalqiga agtiisa wa qaliilu lmaali midka xoolihiisu ay yaryihiinna fiihim ay fi nnaas dadka dhexdooda yustaqalu waa la yaraystaa weli sheekhu asagaa naftiisa ka warramaya maadaama ay dad badan sheekha lagu imtixaamay oo lagu ibtileeyey wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah اllah anuu waxaan la mid ahay buu leeyahay markaasi biyo oo kalaan ahay ayib oo biyuhu haddii wax kasta lagu reesma bedelaan haddaad biyo bad markaa markaa bad ama webi aad ku rido qashin yani qashinkii waxba uma geysanayo marka anuu biyahaasaan la mid ahayo si kastoo la ii xasdo si kastoo la ii xasdo oo markaa la ii dhibo markaasi waan iska sahlanah biyahaasaan la mid ah waan dul qaadanaya ayib wamataa sukhina aadaa waqatal laakiin biyaha haddii la kululeeyo biyuhu waa la garanayaa dee dhib ma geystaan biyaha webigaa ku jira ama togaa ku jira waa laga faa'idaystaa waa biyaha markaa iska soconaya wey laakiin biyaha haddii dab la saaro oo la kululeeyo oo qofku isdeed cab dee qofku inay dilaan baa dhici karta u dhinto kuleylka dartiis wuxuu leey marka sheekhu kaasaan la mid ahay nin akhlaaqdiisu wanaagsan tahay baan ahay nin dabeecadu wanaagsan baan ahay laakiin haddii lay dhibo waxaa dhici kartaa inaan intaan ilaahay kuu baryo oon ku habaaro habaarka inuu kugu dhaca dhici karta sida biyahaaba yacni markay caadiga iska yihiin oo qabow yihiin ay markaasi dhuunta u marayaan laakiin marka la kululayo ay wax u dilayaan oo markaasi ay dilka u sababayaan saasoo kale inaan noqdo ayaa dhici karta intaan ku habaaro inaan markaa habaarka kugu dhaca dhici karta halkaa waxaa ka muuqanaysa inay culimadu yidhahdeen inuu markaasi min awliyaa illaahi u ka mid ahaa oo nebigu wuxu yidhi alayhi salatu asalaam ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allahi la abarah ilahay addoomadiisa waxaa ka mid ah kuwo hadday ilaahay ku dhaartaan oo yidhahdaan ilaahay waxaan ku waxaan dhaar ku maraya ilahay inuu waxaa ii samaynayo ilahay uu samaynayo siduu qofkaasi ilahay u jeceliy ilah baa jecel marka jacaylka ilahay uu jecel yahay haddii addoonkaas ilah uu ku dhaarto ilaahay waxaan ku dhaaranaya ilahay inuu waxaa ii samaynayo kalsoonida ilahay uu ku qabo ilahay waa u samaynaya man low aqsama cala allahi laa abara saxaabigii la ohan jiray anas ibnu nadar ayaa waxaa la jebiyey walaashiibaa ilig walaashiibaa inin kale ilig ka jebisay walaashii ayaa inan kale ilig ka jebisay dadkii marka inantu ay ka dhalatay ayaa waxaa la weydiiyey in la siiyo makti mag qaataa la yidhi magti bay diideen waxay dhaheen waxaan doonaynaa qisaas anas baa loo sheegay anas nadar baa loo sheegay oo waxa l gabadha inanta waa la qisaasaya walaaha waa la qisaasayaa baa lagu yidhi walaasha waa la qisaasaya markaasaa wuxuu yidhi wallahi inaan la qisaasayn walaasha nimanku marka hore waxay diideen inay ma qaataan waa diideen anas markii lagu yidhi walaasha waa la qisaasayaa oo iligaa laga ridayaa ilahba ku dhaarta wuxuu yhi wallaahi inaan iliga walaashay la jebinaynin dhaartaa markuu maray nimankii diidanaa inay marka hore magta qaataan raalli waxay ku noqdeen inay magta qaataan markaasaa nabig wuxu yidhi alayhi salatu slam ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allahi laabarah addoommada waxaa ka mid ah kuwo ilaahay hadday ku dhaartaan ilahay u baarnima samaynayo oo waxa ay doonayaan ilahay u fulinayaa jira addoommadaas jacaylka ilahay uu jecel yahay dartood darteed waxay doonayaan ilahay waa u fulinaya marka sheekh wuxuu tilmaamayaa yani haddii aan idin habaaro waxaa dhici karta habaarka inuu idinku dhaco ayaa dhici karta nebiguna wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam ittaqi dacwat almadluum qofka la dulmiya iska ilaali baryadiisa fainahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab yacni baryadaas iyo ilaahay xijaab uma dhexeeyo ilah baa wuxuu odhanayaa laansuranaki walow bacda xiin walow laansuranaki walow bacda xiin waan kuu hilinayaa xilli dambeba ha noqotee marka iska ilaali wattaqi dacwata madluum iska ilaali yani mid la dulmiyey inuu ilahay ku barya iska ilaali allana xadiisulqudsi wuxuu odhanayaa man caadaa lii waliyan faqad aadantahu bilxarbi qofka la collaytamo la dagaalama weligayga faqad aadantahu bilxarbi waxaan ogeysiinayaa dagaal anaan la dagaalamay ayib weli wuu sii wadaa wuxuu sheekhu leeyahay waxaan la mid ahay geedka loo yaqaano khayzuur baan la mid ahay khayzuurkaasi waa geed markaasi jidicsan oo markaas si kastoo loo qalloociyo wuu ku raacayaa ma diidayo laakiin haddii se hala jabiyo ma jabayo marka geedkaasaan la mid ahay buu leeyahay yacni si kastoo la ii dhibo ilaah baan tala saaranayaa oo ilaah baan ku kalsoonahay cid dhib ii geysan kartaana ma jirto geedkaasaan la mid ahay geedkaa si kastoo loo qalloociyo si kastoo loo qalloociyo ma jabayo isagoo haddana jidacsan haddana ma jabayo marka si kasta haddaad dunta ii daciifsada wax iga sheega oo idura oo hadalkayga caaya laakiin ilaah baan ku xidhanahayoo ilaah baan tala saaranaya waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu qofka ilahay tala saartana ilah baa ku filan waxaan ku suganahay buu sheekhu leeya xilli dadku ay aad u ixtiraamaan u weyneeyaan dadka ahlulmaalka ah dadka maalqabeenkaabaa la weyneeyaa xilligan hadda anugu aan noolahay waxaa la weyneeyaa dadka maalqabeenka ah ayib aad baa loo maamuusaa qofka laakiin maskiinka asagu maalqabeenka aan ahayn nin cilmi leh haba ahaadee waa la yaraystayoo qof qiimo leh agtooda kama ahan ana anigu mila maai biyaan la mid ahay sahlun mid fudud baan ahay saa'iqun mid dhunta marayaan ahay dabcigaygu akhlaaqdaydu way wanaagsanta wa mataa sukhina laakiin marka la kululeeya biyahaasi aadaa wuu dhibaya waa qatal waxbuuna dilayaa yani biyahaasaan la mid ahay buu leehay biyahaaba si wax u dilayaan marka la kululeeyo aniguna marka lay dhibo waxaa dhici karta ilah intaan idiin baryo inaan habaara dhici karta ana kalkhayzuuri anu waxaan waxaan la mid ahay geedka khayzuurka la yidhahdo sacbun wuu adag yahay kasruhu geedka in la jebiyo geedka jabkiisu waa waa adag yahay in la jebiyo waa adagta wa huwa liinu waa dabacsan yahay kayfa maa shi'ta yacni si kastood u doonto in fatala waa markaa u leexsamaya dhinac kastoo loo leexiyo geedka waa u leexsamaya haddana ma jabayo kaasaan la mid ah ilah baan ku xiranahay ilah baan tala saaranaya si kastoo markaa la ii dhibo waxaa markaa ilah baan ku kalsoonahay ilah baan tala saaranaya hayra anii anigu laakinii fii zamaanin waxaan ku suganahay wakti man yakun daa maalin qofka maal u saaxiib ah fiihi zamanka dhexdiisa huwa kaasi almawlaa midka maalka u saaxiibkaa almawlaa waa midka sayidkaa alajalu ee la weyneeyo waajibun ikraamuhu yani midkaa maalqabeenka waajibun ikraamuhu ikraamkiisa iyo maamuuskiisu waa miday waajib tahay cinda alwaraa khalqiga agtiisa yani qofku hadduu maalqabeen yahay dadku aad bay markaas u maamuusaan bal waxay ka dhigaan ikraamkiisu inuu waajibba yahayba wa qaliilu lmaali midka maalkiisu yar yahay yustaqalu waa la yaraystaa fiihim dadka dhexdooda marka xilli noocaasa ayaan joogaa oo dadku markaas maalqabeenka ayaa qiimo leh kuwa laakiin masaakiinta wax qiimaa ma leh yani markaasi gabyaya wuxuu odhanayaa ra'aytu الnaasa qad maaluu ilaa man cindahu maalu waman laa cindahu maalu facanhu الnaasu qad maalu ra'aytu الnaasa qad dahabuu ilaa man cindahu dahabu waman laa cindahu dahabu facanhu الnaasu qad dahabu ra'aytu الnaasa munfada ilaa man cindahu fida waman laa cindahu fida facanhu الnaasu munfada wuxuu leeya ra'aytu naas dadka waxaan ku ogaaday qad maalu inay u iisheen ilaa man cindahu maalu qofka maal haysta dadka u iisheen oo aadeen waman laa cindahu maalu qofkaan maal haysanin facanhu naasu qad maalu dadka way ka carareenoo way ka tageen way ka iisheen ra'aytu naasa qad dahabuu dadka waxaan ku ogaaday inay isaga tageen inay aadeen ilaa man cindahu dahaba qofka dahab haysta ayaa la aaday xaggiisa waman laa cindahu dahaba qofkaan dahab haysanin facanhu naasu qad dahabu dadka waa isaga tageen ra'aytu naasa munfada dadkiio waxaan arkay ka tegey ee dadkiioo markaasi u jabay ilaa man cindahu fida qofka fida haysta waman laa cindahu fida qofkaan fida aan haysanin facanhu الnaasu munfadl dadka waa isaga tageen marka wuxuu tilmaamaya u sheikhu dadku yani inay dadka qofka ku ixtiraamayaan maalka iyo markaasi waxa uu hayo laakiin aan la eegeynin qiimihiisa iyo markaa cilmigiisa iyo sharafta ilahay agti uu ku lehay aan la eegeynin ayib wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala kulu ahli اlcasri kumru waana kulu ahli اlcasri kumru waana minhum fatruk tafaasiil اljumal kulu ahli casri ahlu casriga dhammaantii casrigan aan ku noolahay dadka ku nool dhammaantood kumrun oo kuwa markaa juhalo ah waana aniguna minhum ayaan ka mid ah fatruk isaga tag tafaasiil اljumali jumlooyinka faahfaahintooda isaga tag wuxuu leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala yani ahlu casrigan ama xilligan marka anigu hadda aan joogo dadka ku nool waa kumri qumri waxaa la yidhaahdaa waa qofka jaahilkaa oo marka arimaha aan tijaabin kaasaa waxaa la yidhaahdaa alumru kaasaa la yidhaahdaa ayb waxaa kale jira umri iyo imri iyo amri baa kale jira wuxuu ohanayaa naadimku yuqaalu lilmaai اlkaiiri amrun biyaha badan waxa la yhahda amri baa la yidhahdaa yuqaalu lilmaai اlkaiiri amrun biyaha badan amri baa la yidhahdaa wاlxiqdu fi اsadri fadaka imru xiqdiga iyo urxumada qalbiga aad ku haysana khimri baa la yidhaahdaa waa qaynko la kasriyo warajulu اljaahilu fahuwa humru qofka jaahilka wax magaradkaana humri baa la yidhaahdaa falaa takun min jumlati اljuhaali ha ka mid noqonin wax magaradka ka mid noqon marka waa amri himri humri amri haddii la yidhahdo wuxuu noqonayaa biyaha fara badan himri haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa ninka markaasi xiqdiga iyo urxumada ayaa khimri la yidhaahdaa humrina waxaa la yidhaahdaa ninka jaahilka waxmagaradka ayaa humri la yidhaahdaa marka hadda wuxuu ujeedaa humrigu waa markaasi casrigan aan ku noolahay dadka ku nool waxa markaasi waa wada juhalo aniguna mid ka mid aan ahay waa tawaaducaya sheikhu fatrik tafaasiil aljumal yani jumlooyinka faahfaahintooda hay weydiin oo markaasi sababta ay u noqdeen yani ay juhalo u noqdeen sababtay akhmaar u noqdeen hay weydiin taa ma sii sheegayo laakiin si guud waxaan kugu sheegayaa ahlu casrigani inayin kuwa markaasi juhalo ah aniguna kuwaas aan ka mid ahay laakiin hay sii weydiin sababta keensatay arrinka hay sii weydiin kullu ahli casri casriga dhammaantii ahalkiisu ahlu casriga dhammaantood humrun kuwa wax magarada weeye waana aniguna waaxidun waana aniguna minhum ayaan ka mid ahay waaxidu minhum fatrug isaga tag tafaasiil aljumali jumlooyinka faahfaahintooda isaga tag marka nusakh badan intaasay ku joojinayaan manduumada nusakh qaarkoodna waxbay ku darayaan oo saddex beyd bay ku darayaan saddexda beyd ay ku darayaan yani way iskhilaafsan yihiin nusakhu oo qaarba saddex beyd bay ku darayaan nuskhada marka daarulminhaaj ay daabacday waxay ku daraysaa wasalaatu wasalaamu abada للنبي المصطفى خير الدول وعلى الآل الكرام السعد وعلى الأصحاب والقوم الأول ما نوى الركب بعشاق إلى أيمن الحي وما غنى رمل صدح سكوت رئيسا عن غنيسة وعلى الآل آه وصلاة أمان إيه وسلام نبت قليو أبدا أو دائم أه للنبي نبيها أصغناته نبي المصطفى الله دورتي khayr duwali dowladaha kii ugu khayrka badnaa ha ahaato korkiisa wasalaatun amaan iyo wasalaamu nabadgelyo abadan ay daa'imayni daa'im ah lilnebiyi nebi ha u sugnaato nebigii almustafaa la doortay khayr duwali dowladaha kii ugu khayr badnaa wuxuu ujeeda laga soo bilaa nabiylahi aadam ilaa yowmi alqiyaama intii dowlad tirtay iyo intii markaa dad soo maray dhammaan asagaa ugu khayr badan ana sayidu waladi aadam walaa fakra nabig maxamed baa yidhi alayhi salaatu asalaam waxaan ahay nebi aadam caruurtiisa sayidkoodii baan ahay faanna igama ahan marka waa sayid waladi aadam weeyaan marka nabadgelyo salaan nabadgelyo iyo salaam oo markaa daa'im ah nebi maxamed calayhi salaatu asalaam ha u sugnaadeen oo markaa dowladaha kii ugu khayrka badnaa ah wa cala alaali salaantaas salaadaas iyo salaantaasi cala alaali aal korkii ha ahaato aalkii alkiraami ee sharafta lahaa aalkii asucadi ee markaa liibaanay waa jamcu saciid wacala aصxaabi asxaab korkooda ha ahaato wاlqowmi اlwal dadkii hore korkooda ha ahaato wacala aali aal korkiisa ha ahaato aalkii alkiraami sharafta lahaa asucadi ee markaasi ahaa kuwii liibaanay wacala asxaabi asxaab korkooda ha ahaato wاlqowmi اlwal dadkii hore korkooda salaadaas iyo salaamtaas ha ahaato maa nawa rakbu intuu safarku niyeysan yahay bicushaaقin jacayl uu niyeysan yahay ilaa ayman اlxayi uu niyeysan yahay markaa reerka ama qabiilka dhankiisa midig wamaa hanaa ramal inta markaasi baxarka ramal la yidhaahdo inta markaa uu heeso maa nawaa yani salaadaas iyo salaamtaas ciddii lasoo sheegay korkooda ha ahaato muddo intee la eg maa nawa rakbu inta safar uu niyeysan yahay bicushaaقin kuwo jecel ilaa ayman اlxayi markaasi reerka ama qabiilka midigtiisa ay niyeysan yihiin wamaa hanaa ramal yani baxarka ramal la yidhaahdo inta uu heeso yani ramalku waa baxar ka mid a buxuurta markaasi lagu gabyo yani ibnulwardi raximah اllah laamiyadanna baxru ramal bay ku socotay baxru ramal ayay ku socotay marka wuxuu tilmaamaya ishaaratun ilaa baxri hadihi اqasiida wuxuu tilmaamayaa qasiidadan baxrka ku nadmisan tahay fahiya min baxri ramal waa markaa baxruramal weeyaan marka inta baxruramal lagu gabyo iyo markaasi inta dad musaafiriin ah ay niyeysan yihiin halkaas inay degaan muddadaas yani waxaa weeyaan inta ay tahay in la eg salaadaas iyo salaamtaasi ciddii lasoo sheegay korkooda ha ahaato kuwo kale waxay qorayaan nusakh kale wasalaatu اllaahi rabbii kulama طلc الشhمس نahاaرا وأفل للذي xاaز العلى من hاشhم أحمد المkhتاaر maن sاad الأول وعلى آل وصحب sاadة لayس فيهiم عاaجiز إلا bطل وصلاaة اللahi ilahay amaantiisa rabbii ilahay amaantiisa لiلذي xاaز العuلى ha ahaato salaadaas yani waxa weya kii koobay sarayn وصلاaة اللahi ilaahay ammaantiisa rabbii rabbi ammaantiisa kulamaa طaلca الشhamsu mar kastoo qoraxdu soo baxdo nahaaran maalin waafala qoraxdu ay dhacdo yani markaa liladii ha u sugnaato salaadaasi liladii kii ha u sugnaato xaaza koobay alculaa saraynta oo min haashimi ree haashim xaggooda ka ahaaday أxmed اlmukhtaari axmedkii la doortay korkiisa ha ahaato min saadaat اlwal man cid korkood ha ahaato saad اlwala sayid u noqday alwal dadkii hore wa calaa aalin aal korkii ha ahaato wa saxbin saxaaba korkood ha ahaato aalkaas iyo saxaabadaasoo saadatin madax ah laysa fiihim saxaabada iyo aalkaas kuma sugna dhexdooda caajizu mid caajis ah ilaa baطl laakin baطlun geesi baa ku sugan wa salaat اllahi ilahay ammaantiisa rabbii rabbi ammaantiisa kulamaa uu ammaano kulamaa طalaca الshamsu mar kastoo qoraxdu ay soo baxdo nahaaran xilli maalin ah wa afal ay dhacdo habeeni maalin buu ujeedaa mar kastoo qoraxdu ay dhacdo iyo mar kastoo qoraxdu ay soo baxdo liladii salaadaasi ha ahaato ha sugnaato liladii kii xaaza اcula yani wuxuu ujeedaa ilaahay ammaantiisu yani waxaa weeyaan xili kastaba ha ahaato ha u sugnaato liladii kii xaaza koobay alculaa sarayn oo min haashim ree hashim xaggood ka ahaaday nebi maxamed buu ujeeda alayh salatu salaam axmed almukhtaari axmedkii la doortay waa nebi maxamed magaciisa ayaa axmed la yidhaahdaa axmed almukhtaari axmedkii la doortay ha u sugnaato ammaantaasi man cid ha u sugnaato saada alwala dadkii hore sayidkooda ahaa nebi maxamed alayh salatu salaam wa calaa aalin aal korkooda ha ahaato wa saxbin saxaaba korkooda ha ahaato saadatin madax ah laysa fiihim kuma sugna saxaabadaasi caajizu mid caajis ah oo taag daran ilaa baطlun laakiin baطlun geesi ayaa markaa ku sugan halkaasuu inoogu dhammaaday manduumadii laamiyat ilmuwardi waxayna ahayd yani markaa manduumo aad iyo aad u qiimo badan oo nasaaix iyo talooyin fara badan yani markaasi tilmaamaysay hal mowduucna kuma saabsanayn mawaadic fara badan ayay markaasi ku saabsanayd oo ay tahay qof markaasi inuu ka faa'iideysto ilaa huna wallahu aclam